haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka faadmo yaasiin jaamac ayaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey kootada haweenka ee xubnaha baarlamaanka waxa aan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa ay dumarka soomaaliyeed uga dhigan tahay ansixintan iyo halka ay tiigsan karaan maadaama dalku uu qorshaynayo in mustaqbalka la gaaro doorasho qof iyo cod ah barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya doctor yaasiin faarax cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ugu horreeyey ee ay puntland yeelato markii la yegleelay doctor shariif maxamed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo saynab xasan axmed oo baratay cilmiga siyaasadda dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka laanta afka soomaaliga ee v o a su-aasha ugu horeysa ee aan dhammaantiin idin weydiinaya waxa ay tahay sidee u aragtaan ansixinta kootada haweenka ee baarlamaanku ansixiyey toddobaadkan aan ku hormaro saynab xasan faadima aad baa u mahadsan tahay waan u mahad celinayaa qoryaha kale doodu naga dhexayso dumarku hadduu xeerkan uu guulaysto faa'iidooyin badan bay dumarku ka faa'iidi karaan waxaan isdhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso marnaba hoos uma dhacayso ama nambarkooday sii ahaanayaan ama way sii kordhayaan waxaa la helayaa kuraas ee gabdhuhu keli u leeyihiin haddana gabdhuhu waxay ku dhiiranayaan inay siyaasadii ka qayb qaataan taasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka laga faa'iidayo xeerkan ansiyo doctor shariif wallaahi horta faadmo aad baa u mahadsan tahay waa salaamaya saaxiibada dooda naga dhexeyso doctor yaasiin faarax hartan iyo saynab xasan axmed dhammaan waxaa jira waa run horta faa-iido way leedahay laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanayn siyaasadda soomaaliya oo markasta aan ka tegahayn inay qabiil salka ku hayso qabaa'ilkiiyo gabdhihii aan waxu ogolayn bismillaahi raxmaan raxiime gabdhihiiyo iyagu toodii ka gaabinaya oo hadda gabdhaha soomaaliyeed waxaa weeye adeecadaa waa ka hadlaan qoonda waa sheegaan laakiin waa adag tahay inay siyaasadda isu soo qaawiyaan waa adag tahay inay maaragtay xoog juhdi geliyaan carabtu waxay tiraahdaa mataqaana alxayaatu alcaqiidatu walkifaax yacni noloshu waa halgan iyo dadaal mabda iyo halgan marka mabda-an iyo halganka siyaasadda gabdhaha soomaaliya inay heerka gaaraan inta ay ka dhab tahay baa yar caqabado fara badan oo hortaagana waa jiraan kasoo bilow gurigeeda ilaa iyo mataqaanaayey reerkii ka dhalatay ilaa iyo xisbiya haddii loo gudbo xataa caqabado fara badan baa aniga ii muuqda markasta inaana dhammaanayn markastana soomaalidu inay mataqaanaa boqolkiiba soddon inaan la gaarsiin karin koontada dumarka
ansiyo doctor yaasiin faarax carta walaa horta aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanka soomaaliya inuu ansixiyey kootada inay gabdhuhu boqolkii soddon helaaneen waana wax loo baahnaa laakiin de waxa weeye markii lasoo balaabo dumarka soomaalidu laga soo balaabo dowladdii daakhiliyada laga soo balaabo dowladdii muxuuha rayidka ahayd baarlamaanka kuma ay jirinay laakiin waxbarashada iyo horumarka kuma xilligii siyaad barre haddee waxa weeye wadanku kacaan buu iska ahayo dumarka waxa looga faa'iidaysanayay ololaha iyo nadaafada iyo muxuu ahaa waxyaalaha kale oo iska xaafadaha iyo baa looga faaidaysanay lakiin rool weyn ma lahaynay baarlamaanka walla anigu baarlamaankaas inay ku jireen kale marka baarlamaan lasoo doortay maahayn iska golo shacbi buu ahayo madaxweynuhu ninkuu rabo magacraabo ninkuu rabona u diido laakiin maanta anigu waxaan qiraya gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin ka aqoon badan yihiin aada waxu barteen bulshadana ay la jaan qaadi karaan waxaaba ka soo qaadi kardhaa maantay congress women baa jira america gabar soomaaliya ay ka tahay waxaa jira wasiirada gabdhuhu maanta inay yihiinoo sida wasiirka caafimaadka fosiyaa biker oo runtii wax badan qabatay marka anigu waxaan qabaa siyaasadda inay galaan wax muhiima weye
saynab waad maqlaysaa shariif wuxuu yidhi gabdhuhu eh, dadaal kama muuqdo
ee runtii gabdhuhu dadaal badan iyo juhdi badan bay ku bixiyaan laakiinse waxaa hor istaagan aan isdhihi karno waxaa ka mid ah hanaanka xulista baarlamaanka ee salka ku haya dhaqanka dhaqankaasoo ah mid qalabsan ee salka ku haya sooyaalka mayalka adag oo haweenka aysan ee sa- ay- haweenku aysan matali karin shacabkooda waxyaalaha gabadhu inay ku dhiirato u diidaya siyaasadii waxaa ka mid a dhaqanka soo xulaya oo mar kastaba gabadhii ataa ku haya wiilashii fursad siinaya una ogolaanaya in raggu siyaasadda ka qayb galaan gabdhihiina aan marnaba u ogolaanahayn eegahayna gabadha aqoonteeda kartideeda iyo inay kasoo bixi karto een, hawshan anigu iskuma handiinaa baarlamaan ka mid noqdo laakiin waa waxaan jeclahay kuna haminaya insha allahu karinaa mustaqbalka ka mid noqdo baarlamaanka soomaaliya
waad maqlaysaa shariif laakiin waxaa jira inaan layska indhatiri karin Een, gabdhuhu dadaalkoodii siyaabo badan baa loo fiiriye waa yareeyeen gabadhu waxa weeye een, codsigooda saameyn buu leeyay anu wiilku lahayn anu taan qabo hadday u tagtid mataqaanaa een, ninka mataqaanaa cid uxiga oo wax la qaban kara dhehdo waxaan doonayaa xubin baarlamaan haddii ma garanaysaa een, ay u tagto nabadoon hadday u tagto mid ka sarreeya anigu waxaan qabaa gabadha isusoo matoxda waxba looma diidin waana ognahay hadi- waxaa jira figures gabdho soomaaliya oo mataqaana baarlamaanada soomaaliya hadda muddo kusoo jiray waxaan ka xusi karaa khadiijo oo mataqaanaay markay hadlaysona ragga ka aftahansanoo aamuso oo aniga i dhegeysta dhihi kadha muddo dheerna kusoo jidhay xataa wasiirnimo ku ku darsatay marka waxaan qabaa gabdhuhu waa sidaas taa waxay tiri kursigaygu ha lagu daro kuraasta aan lala tartamo waa karti i gaadhay taasuna marka gabdho waxaan qabaa anigu een, mataqaanaay waa run wax waa la bartay ee caqabado waa jiraan laakiin wax kasta oo adduunka la qabanaya wuxuu leeyahay caqabad gabadhu sida een, mataqaanaa ay u leedahay waana loo diidaya wiilkuna waa waayayaa waayo weli dhaqankeena siyaasadda wuxuu ku beesgaraysan yahay qabiil qabiilna dadka laguma wada qancin karo Een, marka waxaan leeyahay gabdhuhu ha dadaaleen haddii qabiilka laga baxo oo qof iyo cod loo baxona haddii qof iyo codkii ruuxaddiisu qof kartidiisu kusoo baxa gabadhaan karti lahayn ma soo bixis hay editor yaasiin
Ee, waa run oo de- caqabada waa jiraanin ee, wadankana waa ka jiraan gabdhaha keliya ma haystaan ragga xataa way haystaan Ee, gabadhu runtii waxay kusoo bixi kadhaa waxa weeye wadanku xisbiyaal ma laha hadda kahor xisbiyaal ma lahayn waxaa laga soo baxaa waxa weeye xisbi inay gabadhu ka tirsan tahay inay ee, group leedahay in ee, muxuu ahaa system ay kusoo baxdo ee uu jiro oo karti ah marka sit- situationka hadda aan ku noolnahay gabadhu iskuma soo bixi karto sababta waxa weeye gabadhii dhaqaalana ma haysato wax gadaal ka riixayana ma haysato gabdhaha soo baxa farakutiris waay haddii gabdhahaas mataqaanaa ay- ay runtii anigu waxaan jeclahay haddii bataaniin oo boqolkii soddonka xataa ay helaaniin wax badan bay qaban karaan waayo gabdhaha wasaaradaha la geeyo waxba kama xadaaniin qabiil ma laha corruption ma jiro ee, muxuu ahaa lobby ay mataqaanaa samaynayso ma jiro wasaaradahooda waxa waaye wasaarada mataqaanaa runtii ee, wadanka ka iftiimaya anigu waxaan badhihi lahaa wasaaradaha kiiga aho sida caafimaadka sida tacliinta meelaha corruption ka jiro in haweenka loo dhiibo laakiin boqolkii intee ku qiyaasaysaa gabdhaha wax raadiya gabdhaha wax raadiya ma badna anigu waxaan dhihi karaa b- boqolkii shan lix kama badna wax badan maaha
haye saynab maxaa sababay in gabdhaha tiro yaray wax raadiso
een marka qaar waxaan isdhihi karaa gabdhuhu inay trayr wax raadiso way kusoo bixi waayeen haddana waxyaalaha sababaya waxa oo ah marka horena aan sheegay xa- habka xulista baarlamaanka aan usoo xulno haddii halka habkan laga gudbo oo dhinaca xisbiyada loo gudbo gabdhuhu waxay helayeen fursad ay kusoo baxaan deegaanadooda in laga soo doorto baa dhici karta Een, haddii aan isku dayo gabdhuhu marka een, hay-adaha aan dawliga ahayn oo kale haddii ay eegto goobaha waxbarashada haddii aad eegto shaqooyinka kale haddii ay eegto gabdhuhu mimbaris fiican bay ka yihiin laakiinse markaad aragto siyaasadii wadanka markaad aragto gabdhuhu aad bay ugu hooseeyaan waxaan isdhihi karnaa taas waxaa keentay habka een, gabdhaha xu- habka xulista baa keentay baa isdhihi karnaa
arrimaha dhaqaalaha eh, salka ma ku haysaa haa dhaqaaluhu waa ka qayb inay gabadhu soo bixi weyda oo kale laakiin way jiraan gabdho badan oo dhaqaale haysta oo maxay toy dhaqaalahoodii iyagoo haysta haddana aan soo bixi karin way jiraan oo rag ka dhaqaalo badan ay meesha imaanayaan marka qaarkood waxaa imaata in qabaa'iladii ay raggii een, garab soo siiyaan gabadhina aysa garab siin haye shariif wallaahi horta markii siday ay sheegeen mataqaanaa doctoorka iyo mataqaanaa zaynaba arinta dhaqanka mar walba waa mid lagu soo celceliyo oo gabdhaha hor caqabadaha gabdhaha hortaagan bay ka mid tahay marka horta taa waxaan dhihi lahaa soomaalidu gabadha iyo wiilku hooyo aabbaa wada dhalay gabadhuna qoys bay ka tirsan tahay wiilku siduu qoyska uga tirsan yahay bal horta cabashada waxaan gaarsiin lahaa in gabdhaha mataqaanaay laga daayo gabar baa tahay garabka aan lagu riixin waana wax jira tan kale tan kale gabadhii kalsoonideedii sidaan anigu qiyaasay oo tiro yar wuxu doonayso waxaa jira niyad jab niyad jab qofku uu ka quusto wuxuu u socday qofka bini aadamkaana waxaa fiican inaanu quusan ku dhiirado dhiiranaashuhu wuxuu keenayaa guul fashilka qofka fashilmana waxay ka mid tahay guushii ka mid tahay oo sababtaa ku fashilantay berri waa garanaysaa tan ah xisbiye haddii loo gudbo xisbiye haddii loo gudbo ruuxaddeedu saameynta gabadha ma buuraanayso oo mataqaanaay sidii tii horeeto loogu ciilana waxay ku reebaysaa qofkii niyajab iyo hor u socod la-aan iyo mataqaanaa dhiirigelin la-aan waxaa dhici kadha aabuu inaanu gabadhiisa ku dhiirigelin inay siyaasadeed noqoto laakiin uu ka ciil qabo haddii la dhaho maanta golaha xildhibaanada gabadhaadii baa ka dhex hadashay amase waxa weeye golaha wasiirada gabadhaadii baa wasiirada in soomaalidu ay dhaqankooda rahaysato tiraa uu yidhaahdo waxaa fiicnaan lahayd inay nin guriga ku ekaato ama nin baan siiye gurigaaga ku koobaanina anigu shaqooyinka uma dirsan gabdhaha oo ka xishoonaya siyaasaddii inay raadiyaan marka gabdhaha xagga maamulka ragga wax badan waa kaga fiican yihiin laakiin fursaddoodii ma helaan waxaan dhiiri geli lahaa inay iyaguna mataqaanaa dadaal muujiyaan waayo qofku dadaalku qofku say ku xiran tahay waxaa kaleeto waa caqabado laakiin rabitaanka iyo doonitaanku qofkii ka soo godaa tirada wax doonaysa ha la badiyo tirada la helaa la badinayaa laakiin dhaliisha koowaad gabdhuhu iyo dhaliisha koowaad haddaana yeelan tan labaad bay yeelanayaan oo ah xagga waxraadinta iyo dadaalka intaasaan ka dhila
ansiyo doctor yaasiin
waxaan ka oran lahaa horta gabdhaha niyadjab ma jeclo in la niyadjabiyo sababto waxa weeye wadamo muslima ayay madax ka noqdeen bakistan madax bay ka noqdeen bangaladesh madax bay ka noqdeen madaxweyney ka noqdeen sri lanka oo inkastoo muslim ruuxiis qaybta madax bay ka noqdeen sr bandranayka muddooyin badan bay haysatay wadanka la yihahdo hindiya oo muslimku ku baday muslim badani degan yahay indira gandi intaasoo sanay haysatay marka roolka hadda dumarku wax ma xukumi karaan waa laga baxayo wadamada muslimku xataa way garteen inay dumarku aamin yihiin karti leeyihiin oqoon leeyihiin annagu markaan puntland dhisnay oo sanadkii hore baarlamaanka shan baa ku jiray shanta gobol mid walba waxa uu astaysnaa markaa shan gobol bay ahaayeen in midi ka soo gasho hadda nasiib daro hal baa kaga jidha gabdhihii taas waxa weeye dib bay u dhaceen waxaan markaa rajaynayaa baarlamaanka soomaalidu in koontada hadda boqolkii soddonka aanay hoos uga dhicin sababto waxa weeye ifafaalka aanu aragno waxa weeye gabdhihii aad iyo aad ayay u firfircoon yihiin dumarkii waana ognahay wakhtigii burburka roolkii ay cayaareen iyo siday mataqaan u handalgareeyeen muxuu aha burburkii dadka uga soo saareen markii qaxootiga la tegana haddii waaba kuwaa senatorada noqday oo baarlamaanka kongareska galay marka rajadeydu anigu aad bay u fiican tahay waxaan kaloo yani waxaa jira soomaaliya ama adduunka dumarka ayaa tiro badan marka haddii iskooladan ay ku bataan oo farshaxanka la baro oo iskoolada qaarkood la baro oo culunta qaarkood ay bartaan sida educationka ama caafimaadka tacliinta uga shaqeeyaan inay soomaaliya xataa wax weyn u tari kadhoo barnaamijkan soomaaliya hadda lagu lagu caayayo ama corruptionka lagu astaynayo haddii dumarku ay u bataanin shaqooyinka waxaan rajaynayaa waxaan qabaa inay yaraan doonto corruptionka ma u aragtaan in dadka soomaalida usoo xulan doonaan in haweenku ay mas-uul uga noqdaan bal aan ku horeeya shariif wallaahi markii sidii loo xuli jiray loo xulaayo soomaalidu wiil uunbaa la jeclaysiiyey oo waxaa jira nin haddaad tiraahid toddoba caruura leh oo shani gabdho tahay intee jooga haddaad tiraa caruur wuxuu ku leeyahay laba wiil baa jooga haa u malayn maayo inay gabdho badan lasoo xulaayo waxaa dhici kardha haddii sidii loo soo xulo intay ahaayeen inay ka yihaahdaan sababtana waxa weeye waa qabaa'ilka iyo mataqaanaa dhaqankooda iyo taas baa keenaysa in ay intii hoos uga dhacaan hayeeseen waxaan isdhihi karaa waa loo suxulan karaa gabadhuni masiirka ummadda ay qabato een sababtoo ah shalay meesha la joogay maanta lama joogo waxbaa isbedelay boqolkiiba soddonki lamaa buuxin laakiin boqolkiiba labaatan iyo afar baa maanta la maraya marka la dareemo in boqolkiiba soddon baa laakiin boqol labaatan iyo afar baa hadda la taagaya boqolkiiba labaatan iyo afar waxaan isdhihi karaa hadda waxaa la dareensan yahay inay gabdhuhu wax qaban karaan haddana waxaa muuqatay in gabdhuhu waxqabad ay la yimaadeen baarlamaanka tobnaad hadda wuxuu ka mid ahaa baarlamaanka ugu shaqada badnaa marka loo fiiriyo baarlamaanadii hore waxaas dhihi karnaa waxaa keentay gabdhaha oo doorkoodii qaatay kana dhex muuqday meeshii marka hadadan waxaa soo baxaysa ififaalo ah inay gabdhihii ee aqoontii ee dhex galeen inay gabdhihii wax barteen inay gabdhihii bulshadii wax kusoo kordhin karaan waxna qaban karaan marka in wax lagu aamino gabadhii way fududaanaysaa waxaa aaminsan tahay in in beeluhu inay ku masiirka siyaasadda ku aamini doonaan oo ha ha inay wax isbedelaan waa suurtagal taa soomaalida dhaqankeeda saynu u naqaano horta mabda-aan qabiilka amase waxaan wadanka baabi'iyey inuu suulo waa adag tahay soomaalidu mar kastoo wax la barto inta jaahilkaaba badan mar kastoo wax la gartona inta wax magaradkaaba badan waxba dhici kardha ninka soo xulaaya oo ugu dambeeyo saxiixa u dambeeya leh amase reerka matalaa inuu meeshan uu geysanayo nin isaga maaragtay u wanaagsan oo isku fiican yihiin gabadhuna saanu ognahay shaqada loo dhiibo waxay ku fiican tahay ammaanada iyo wadatashiga ninka waa kaga fiicantahay shaqa haddii gabadha loo dhiibo xagga wadatashiga iyo xagga ammaanadaba ninka waa kaga fiicantahay marka saamaynta corruptionkii bay ka mid tahay gabdhuhu inaanay mataqaanaa la xaqiro marka haddii qabiil wix lagu soo xulaayo waxa weeye dad badan baa humburaayo waxay leeyihiin toogtaa gabar baanu geynay waxa nin ahayna ma anfaco marka waxayba adag tahay in boqolkiiba shan iyo toban lix iyo toban hoos ku laabato haddii sidii wax lagu xulay soomaaliya lagu soo xulo
ansiya doctor yaasin
Eh, haddii qaabka oo soo xulidda isimada eh, gacanta ay u soo gasho eh, nominationku anu waxaan qabaa sida hadda shariifka ay sheegayaan inaan gabdhuhu door weyn helayn Eh, laakiin haddii eh, aynu gaaro one man one vote aynu gaaro oo xisbiye gaaro gabdhuhu waa helayaan xuquuqdooda waa helayaan runtii wadamo badanna waynu ka fiicannahay oo hadda eh, muslima oo waagi horena waa ka fiicinen oo hadda afghanistan iyo markii la gaaro wax xuquuqoo dumarku ay leeyihiin ma jidho Eh, sacuudi caraabiya iyo wax lamida etcetera aad baynu uga fiicannahay marka mar- anigu mar kasta waxaan waxaan waxaan qabaa waxbarashadu hadday siyaado gabdhaha xuquuqdoodu waa siyaadaysaa ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto siyaasad waa in lagu dadaalo in gabdhaha wax la baro oo gabdhuhu aanay guriga kaliya fadhiyin xuquuqda ay helaan oo iskoolada iyo jaamacadaha haddaba waa ku badan yihiin laakiin moor lagu sii badiyo waa qabaa arrintaas inaynu hago midda kale Eh, wadamada wadamo kasta oo hadda yurubka markaa fiiriso maraykanka kun iyo sagaal boqol buu ogolaaday in dumarku codeeyaan switzerland waxay ogolaatay toddobaatankii mar kasta gaab baa jiray dumarka oo adduunka dhan ka jiray innagana haddeer yacni eh, arrintaynu aad bay u fiican tahay sida hadda aynu u wadno marka insha allah waa gaari doonaa wakti xuquuqdooda iyo ka badan dumarku ay helaanin waxaa la qorsheynayaa in dalka ay ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah marka gabdhaha hadda waxbaa meel loo dhigo waxa leeyahy kuraas baan lagula tartami karin kaalin intee leg ayay ka ciyaari doonaan see ku raadsan doonaan kuraastooda haddii hal qof iyo hal cod wadanku uu- ee ay ka bilaabato Een, markii ay wadanku one man one vote gaaro gabdhuhu kaalin weyn bay ka ciyaari karaan laakiin haddii sida maanta lagu jiro ha- xisbiyaduna saa kusoo galaan een, siday ku heli karaan waxawaaye gabdhaha deegaanada laga soo dooranayo kale inay gabadhu saameyn ay ku yeelato marka deegaanka gabadha laga soo dooranayo saa- saameyn wanaagsan ay ku yeelato ee sh- arrimaha bulshada ay kasoo shaqayso ee bulshadeedu u arkaan inay tahay gabar waxu qaban karta oo meel kasoo bixi karta oo xisbiyada ruuxeeda ay ka dhex muuqato xataa waa dee waa ku khasbanaanayaan inay gabadhii doortaan oo codkooda ay siiyaan wallaahi een, horta haddii la dhaho xisbiyo iyo wama mafood anigu waxaan qabaa gabdhuhu inta doonanaysaaba yarba sababtoo ah qondo in meel loo saari taagnaayo tan kale bulshada codayso dumarkaa u badane dumarka ruuxadoodaan isu codaynin oo waxaa la leeyahay degaankan degmadatan waa inan matalo iyaga ruuxadooda waxaa laga dhaadhiciyo badankood dumarku inaan waxba noqon karin marka waxa weeye saameyntaasu intooda waxa weye waa jiraysaa marka koowaad oo cod la qaado doorashada koowaad wax saameyn badan inay yeelanaya ma qabo laakiin tan dambe xisbiyo mucaaradaa imaanaya waxa weeye xisbiyo mataqaanaa xaakimaa imaanaya muddo dheer baa marka waxa kan la wadaaya xisbiyadaa loo bislaanaya yacni waa dame adigu sideed sano kadib toddoba sano kadib waa bislaanaya laakiin marka u horeeya waa adag tahay inay soo baxaan
ansiyo doctor yaasiin xisbiyada markii la gaaro way adkaanaysaa sababto waxa weeye dhaqaale iyo muxuu ahaa waa laisku baa laisku laisku jiirayaa dumarkuna saan ognahay dhaqaale badan ma laha ama ma ururin karaan marka waa dhici kadhaa fi lmustaqbil in maarata wax iska bedelaan aragtida dadka soomaalida wax iska bedelaan ama dadka soomaalida hadeer ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen rag in qofka quality lagu doorto oo laga daayo qofkan jeebka lagu wato iyo ninkan laleeyahay reerku wuxuu soo dhicinayaa markaas kadib waynu helaynaa bulsho fiican oo garasho fiican leh oo gabdhaha mataqaana u dooda gabdhahana xuquuqdooda siisa gabdhuhuna ay ismuujiyaan waa runtiis hadda populationka codaynaya dumarkaa u badan laakiin dumarku codka isma siiyaanin sababto waxaa weeye dhinacan qabiil baa jiro ninkii qabiilkeeda la arkaa in mataqaana ay u loobigarayso gabadhii kale oo gabadha ahayd inaanay waxba siin marka taas waxay ku xiran tahay muxuu ahaa aragtida iyo aqoonta dumarku waxooga inay iswacyigeliyaan oo xisbiyada iyo mataqaanaa dhaqdhaqaaqooda ku bato baan dhihi karaa warkaas waa waa heli karaan wixii ay doonayaan
zaynab ma jirtaa inan dumarku aysan gacan isku siin arrimaha siyaasadda sida hadda ay ka sanqaranayaan doctor yaasiin iyo doctor shariif anigu waxaan aaminsanahay hadda marka la eego inay dumarku gacan fiican is siinayaan waxaa jira ururo bulsho oo dumarka u qaasa u dooda si ay gabdhuhu xaqooda u heli lahaayeen ama mimbar isfiican dowladda uga noqon lahaayeen waxaan aaminsanahay inay jiraan isku xir gabdhood oo dhalinyaro ah oo siday gabadha walaashooday usoo bixi lahaayeen haddii baarlamaanka ahaan lahayd iyo haddii xukuumaddii kalaba ahaan lahaydba
marka waxaad ku hanweyntaa in aad ku guuleysan doontaan oo gabdhuhu ay kaalin mugle ka qaadan doonaan doorasho hal qof iyo hal codod doorashooyin maaninfood hadday timaado gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan insha allahu kariim haddii laga guuro dhaqankan sida dadban wax loogu soo xulayo gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan haddana gabdhuhu way iskaashanayaan insha allahu kariim wallahi horta walaashay waa mustaqbal iyo saabaal oo fog waa dhici kadhaa laakiin hadda anigu ma qabo dumarku inay ururo bulsho waa jiraan laakiin ururo awood badan leh iyo ururo siyaasadeed oo mataqaanaa wax isla raba iyo waa adag tahay midda kale gabdhihii soomaaliyeed kuwa aqoonta ku yardhahay waxaaba dhici karta gurigeeda inana ka bixino codaynba oo dadka codayaaba ay noqdaan mataqaanaa rag waxaa dhici karta in dhaqaale lagu jiiro marka horta inay waxyeelaan horta waxaa ka horeysa gabdho codaynta inay wada bisil yihiin waxaan waxa weeye mataqaanaa in alif laga bilaabo u baahan tahay marka anigu waxaan qabaa ururadoodana weli maaragtay active maaha midda kale gabadha soo bixi lahayd waxay ku xidhan tahay gabadha soo bixi lahayd gabadha soo bixi qof ka soo baxayo bulsho qof sahlan maaha waa qof bulshada laga dhex yaqaan oo mataqaanaa caannimo ku soo bixi kara waa qof dhaqaale haysta oo mataqaanaa adeegsan kara waxaa la yidhaahdo cambaign fiican adeegsan kara waa qof mataqaanaa dadka codkiisa ka gadi kara iyo kartidiisa iyo wuxuu soo qabtay marka gabdhahaas waa adag tahay gabdho noocaas oo mataqaanaa degaanka nin intay kula kartamaan ka dhifsada in laga dhexlo
waayada hore ka hadli mayno laakiin haddii hadda la eego xaqiiqda xaqiiqda aan aragno waxa waaye in gabdhuhu aqoontii kusoo badanayaan lana fahmay in gabadha aqoonta leh ee kartida leh ee dalkeeda bulshadeeda iyo reerkoodaba ay waxu qaban karto iyo qoyskeedaba maxay ahayd tooy hadda waxaa soo soo ifbaalbawaxa hadda soo baxaysa inay gabdhuhu ay muujinayaan sgarbation yacni si ay gabdhuhu ku heli lahaayeen xaqa ka maqan ama door muhiim ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dhankay rabtaba ha noqotee waxaa jirta gabdho saxaafadan isku duuban waxaa jirta gabdho aqoon-yahana isku duuban waxaa jirta gabdho siyaasadda ku jira iyo kuwo ku hanweyna isku duubanba waxaan aaminsanahay in doorashadan xigta doorashadan soo socota ay gabdhuhu door muhiima ku yeelan doonaan dhan walbaba
waxaa jira xildhibaano ku doodaya in ansixinta kootada dumarka aan la waafajin xeer hoosaadka golaha marka arrimaha noocaas haddii aan idin dhex dhigo soo aragtaan bal aan ku horeeyo shariif laakiin wixii aqlabiyadii uga ansixiyo waxaa loo wada jeedaa inay wado saxa mareen oo ay tahay laguma noqdaan waayo waxaa lagu ansixiyaa waa haldheeri waxaa noo muuqatay inay aqlabiyad lagu ansixiyey xeerka qoondada dumarka ama koontada dumarka tan kaleeto ah maamul goboleedyada horta dee maamul goboleedyadu dad baa u matala meesha oo maamul goboleed walba baarlamaan baa matala waxa wax ansixiyeen waa baarlamaan baarlamaanka marka iyagu ma ka awood badan yihiin oo waxa weeye waa dowlado madax banaamiya mase waa dowlado dowladda federaalka hoostaga khilaafaad waa jiraa oo ma diidanin qaarkood laakiin waxay ku habboonaan lahayd laakiin waxay ku habboonaan lahayd mataqaanaayey gacmo geelijiro waxa weeye hoos baa loo dhaqaaya in hoos loo xaliyo in waxaan aan wax weyn laga soo qaadin mataqaanaa oo aan laga dhigin wax maaragtay weyn oo macno weyn sameynaya
ansiga doctor yaasiin
aadaba horta ee, xeerkan gabdhaha ee, qoondada loo sameeyo saan hore ugu sheegay aad baan ugu faraxsannahay laakiin ee, barlamaanka ninka barlamentariga ama gabadha barlamentariga isku sibay doorashada usoo galaan ejasonal iyo barsial ma jidho ee, inkastoo hadda iyagu ansixiyeen ee, waxaa dhici kadha ee, xeerkaas in laga daba tago filmustaqbal markii la aadayo doorashooyinka waayo doorasho ma laha ee, dumar iyo rag siman tahay.
waa siman tahay haye haye senab Een, anigu waxaan aaminsana in xeerkaas dib oogis lagu sameeyo sababtoo ah wuxuu caqabad ku noqonayaa marka la gaaro xisbiyada caqabad buu kuma noqonayaa Een, dastuurkeenu waa loo sameeyahay muwaadin walbaba inuu tartami karo marka caqabad baa ka imaan karta marka waxaan jeclaan lahayn in dib loo eego dumarku ma ku dulman yihiin mase faa'iida ugu jirta haddii soo haddii caqabadaha hada horta hortaagan la xaliyo faa'iido badan baa dumarka ugu jiri doonta sababtoo ah nambarka hadda ay ku fadhiyaan marna hoos uma dhacayo
Ee, dumarku inta badan waxay ka cabanayaan in aysan een, saamigooda siyaasadda ka helin een, kuraasta oo raggu ay kaga badan yihiin maxay ka bedelaysaa marka cabashooyinkoodii haddii boqolkiiba soddon een, baarlamaanku u qoondeeyey ansiya doctor yaasiin
Eh, su-aashaas waxaa weeye boqolkii soddon baa ba loo qoondeeyey Eh, waxba ka bedeli mayso sababta waxaa weeye dadka eh, kartan ka dhexeeya dumar iyo rag ha noqdeen wixii mar kasta awood dhaqaale iyo awood siyaasadeed laba waxelaya marka anigu ma- ma qabo yacni inay eh, fursadda dumarku leeyihiin awoodda dhaqaale ay leeyihiin ama awoodda mataa xisbiyada ay leeyihiin Eh, waxna hadda saasa ka bedeli mayso marka waxaa la arkaa fi lmustaqbal inay wax ka bedesho laakiin haddeer waqtiga haddeer waxay ka bedelmaayo ma jiro Een, ansiyo een, een, een, doctor shariif ugu dambeyntii xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay een, horta xagga marka la dhahayo hoggaan bulsho bulshadu rag iyo dumar baa isku jiraan xalku wuxuu yahay marka in rag in wadankii la wada maamulo gabdhiin wax loo ogolaado aan garabka lagu riixin oo la dhihin dhadig baa tahay dhadig iyo iyo lab ilaahay waa u siman yihiin qofku wuxuu yahay buu wax ku yahay hadday gabadh wax soo baratay een, nin aan wa- waxa weeye nin wadanka dhaca iyadaa u dhaanta marka waxa weeye xalku in mataqaanaay lagana gudbo qabiil qabaa'ilka nin jeclaysiga oo mataqaanaa gabadha aan waxba u arag gabadhu waa lafdhabartii bulshada waa hooyo waa walaal waa xaas waa ilmahaagii waxa xalku yahay marka in maaragtay wax laysu ogolaado
waay haye waad kala soo jeedintii ku darso saynab Een, anigu tale waxaa kusoo jeedin lahaa marka hore haddii sida hadda wax loo soo xulayo oo qaabkan wax kusii soconayaan waxaan dhihi lahaa gabdhaha waxba yaan gadaala marin oo ragga lasoo horaysiin gabdhahana dowrkooda hala siiyo raggana dowrkooda hala siiyo iyagoo loo eegayo qof walbaba aqoontiisa iyo siduu uga soo bixi karo hawshaan tan kale aan la hadlaya waxaa weeye dumarka kuwa hadda baarlamaan ku jira iyo kuwa jecelba inay ka qayb qaataan waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka hore bal deegaan doorashadoodii ama deegaanka laga soo doortay waxqabad saxa ha geeyeen hana kasoo muuqdeen saameynna ha ku yeesheen tan kale aan gabdhaha dhihi lahaa waxaa weeye haweenka markay gabdhuhu baarlamaanka ka mid noqdaan yeyse ku ekaan kuraasta keliya ee gabdhuhu guddoonka baarlamaanka ha u tartameen iyo ku-xigeenadooda ha ka mid noqdeen guddiyada baarlamaanka
doctor yaasiin waa gabagabadii maxaa tala soo jeedin lahay oo ku saabsan barnaamijkan koontada
waxaan tala soo jeedinayaa gabdhaha intaa la siiyey waa fiicanta haddii wax loogu dari karona fi lmustaqbal ha loogu daro iyaguna ha dadaaleen oo dadaal ha muujiyeen oo muxuu ahaa xisbiyadana ha galeen madaxna ha ka noqdeen yayna mataqaanaa niyad jabin sida hadda ku socdaan si ka fiican gabdhuhu ha u socdeen annaguna diyaar waxaan u nahay haddaanu ragga nahay gabdhaha walaalaha iyo mataqaana xaaska iyo wax kasta ha aadeen inaan gacan siino si aan ugu noqono bulsha horu socdo ilbaxa oo dadkeedu midaysan yahay
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso islamarkaasna ay igala qayb galeen doctor yaasiin faarax cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ee ugu horeeyey markii puntland la as-aasay saynab xasan axmed oo baratay cilmiga siyaasadda iyo doctor shariif maxamed maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadmo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo